waan xanuunsanaa lix biloodna kaalida igu dheganayd waxaan ka qayraysnahay dadka aan ka tegahaya ee maxasta ah in aabbo kale iyo adeer kale iyo arxankana aan lahayna meeshan aan kaga tegahayan oo ka qayraysnahay waa sagaashan sano jir xanuunsan lix sano waxaan cuno waxaan ku noolaado wax laygu daaweeyo in laiga qabto oo dal iyo dibadba laygu qayliyo waayeelkan beebka kaadida ayaa ku jira muddo lix bilooda waxaana xanuunka u dheera daryeel xumo kale beeb baa igu jira ma saxaroodo ma seexdo ma hargalo ma cuno adaarabidawaaye intaasoo hortu dhib ah waa sheeganhayaa wuxuu ahaa mu'adin masaajid balse hadda waa maral dhulka jiifa anigana tabartanaan leehay sagaashan jir baanahay adaarabidawaaye muslimiinta inay caawiyaan oo isbitaallada i geeyaan oo ii naxariistaan oo ehel ii noqdaan oo walaal ii noqdaan oo i daaweeyaan oo i daaweeyaan oo meel walba ilan baran oo dhibkayga ogaadaan oo haddaa dhibka reerkayga ogaadaan wuxuu mas-uul ka ahaa sideed carruura iyo hooyadooda kuwaasoo aysan jirin cid hadda u shaqayso ku dul rafaadsan kolle waa lay qaadiyo sariirtaas joodarigaas laygeyn kolle kanaa lay keeni tallaabo melihi lugihii way ii laaban yihiin gamcihii way ii laaban yihiin garbihii way ogadeeda xanuun baa ku jira hadee dhinacan dhiixii ama saxan karoon ka jajabsanay gacanta iyo garabkii kulli lugto dhan muslimiin yaa muuminiin yaa islaam yaa maxamediyo yaa ehel yaa dada
xaaskiisa iyo ehelka kale ayaa ka sheekeeyey dhibka haysta waayeelkan xanuunsan muddada dheer odayga ilmaha uu dhalay waa odayga xanuunsan odayga maxay ahayd lix sano isbitaal noo yaallaa saaran noo saaran yahay maxay ahayd ilmahii baan ku rafaadsanahay isagun baan kor joognaa waxaan qabana ma jirto meelaan ka shaqeyna ma jirto marka walaalayaalo waxaan rabnaa meelaa joogtiin binaa na soo caawisiin isbitaal aan u baahannahay duqas xanuunsan isbitaalna noo geysiin aan u baahannahay marka walaalayaalow saasaa jirtaa isbitaalkaasaan rabnaa duqaas ina loo geeyo xanuunsan walaalayaalow meelaa joogtiin binaa na soo caawisiin aan rabnaa xanuunsan lix sano shan sanona kaadi baa ku dhegan maaragtay muslimiinta kor iyo dibad bay jirta inayna caawiso jeenan ma haysto lacag ma haysto wuxuu haysta male intaasaa isbitaal iyo meel walbaba loola dabawareegahayay waa laga noogay wuu xanuunsan yahay xanuunkiisana meelay naga jirta waan garan weysanahay wax shilinoo maaragtay lagu daaweeyana ma hayo lama hayo meel walba rag iyo bilcaan waa la iskugu imaaday waxaan ka qaban karnana ma laha wax dadoo maaragtay fiicanoo kor noo jirana ma laha inayna nala soo caawiyo dadweynaha adduunweynaha ka nool oo dhanba inayna lagu soo caawiyo wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad raashin iyo isbitaal in la geeyo ilme iyo arad baahan baa meesha ii jooga anigana waan bukaa jal la-aan baan ahay isbitaal wax laigu geeya lama hayo wax jal la igu soo gala lama hayo wax ilmihiiyo araddii la siiya lama hayo adaarba meeshan waan iska jiifaa koobiyaa baan cabbaa koobiya yaan cabbaa adaar habeenkii ma seexdo maalinta ma hargalo adaar saxaro melihi adaar cunto ma cuno dhibkaasay haysta muslimiinay io arxama waxa iga qabta isbitaal lima geeyo oo isbitaalka waxaan ku tagaan lahay waxaan ruba hiliba kusoo gataan lahay waxaan caana kusoo gataan lahay waxaan hadaa waxaa qalbigayga u jeclaado dhan waxaan kusoo gataan lahay wuxuu ku xanuunsan yahay xerada qaxootiga xagadheer muslimiinta la waxsiiye ayaana laga codsaday inay caawiyaan sagaashan jirkan rafaadsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta hiistaha dhaadhaab